إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan kuwooda ugu daroon ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada shabeellooyinka gedo iyo baay tababare ciidan oo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lagu beegsaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maamulka hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay ka hadlay ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay soo galay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladda itoobiya ayaa ka hadashay hubkii dhankeedii ka yimid ee ay shaacabka ku furteen degmada cabudwaaq shil geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dalka kenya gaadiidleyda isticmaasha qaar ka mid ah waddooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa khaati ka taagan dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka dibadbaxyo looga soo horjeedo dhulboob ay dowladda federaalka ka wado kawaanka malayga degmada cabdicasiis ayaa ka dhacay magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka qodobka warka dibaddana ku dhowaad labaatan qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka nebal
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada shabeellooyinka gedo iyo baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo shalay fuliyey weeraro khasaare dhaliyey oo ka dhan ah askarta shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo kuwa dowladda federaalka habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro askarta dowladda federaalka u tiilay duleedka deegaanka laanta buure ee ku taala gobolka shabeellaha hoose weerarkan waxaa lagu dilay ugu yaraan saddex askari halka lagu dhaawacay laba kale waxayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen saddex qori oo ak forty seven ah iyo buushashkooda sidoo kale deegaanka laanta buure waxaa xalay lagu weeraray ciidamada shisheeye admis gaar ahaan kuwa uganda ee fariisiinka ku leh deegaankaas dhanka baay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasi ka fuliyeen weerar qarax ah oo lala beegsaday askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaraxa ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada kansax dheere ee gobolka baay waxaana lagu gubay gaari isku rogo ah oo ay lahaayeen ciidamada la qarxiyey guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta howlgal qarax ah ka fuliyeen deegaanka kansax dheere kaasi oo lala egtay askarta ciidamada xabashida itoobiya khasaaraha dhimashada ee xabashida itoobiya ayaa gaaray shan askari oo itoobiyaan ah sidoo kale saddex askari oo itoobiyaan ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi bakool faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada maamulka koonfur galbeed lagu gaarsiiyey dagaal xalay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ee degmada xudur khasaaraha horudhaca ah ee laga soo wariyey weerarkaasi waa dhaawaca hal askari oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed shabeellada dhexe waxaa maanta ka dhacay dagaalo culus oo loogu itaal roonaaday ciidamada dowladda federaalka kaasoo ka dhacay duleedka degmada runirguud dagaalkii maanta waxaa lagu dilay tiri askar ah oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxayna miidaanka dagaalka uga carareen askartii laga dilay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay hub iyo saanad ciidan oo ay ka carareen ciidamada dowladda federaalka dhanka gedu ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday askarta xabashida itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaare ee gobolka gedo isla gedo shalay gelinkii dambe waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku ekeeyeen saldhigga askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada celwaaq ee gobolkaas maamulka hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay ka hadlay ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay soo galay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan zakariya cumar ayaa ka waran warkan ka soo yeeray maamulka hirshabeelle ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee qiraal ah islamarkaana ay sheegaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle in ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya oo muddo dheer ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ay isaga baxayaan islamarkaana sida uu tilmaamayo mas-uulkan ka tirsan maamulka hirshabeelle ee la hadlay warbaahinta in ciidamada itoobiya ay ku wargeliyeen maamulada deegaanada ay doonayaan inay isaga baxaan wuxuu intaasii raaciyey in ciidamada itoobiyaanka ah ay isaga baxaya qaybo ka mid ah gobolka ay isugu jiraan ciidamada itoobiya ee ka mid ah kuwa atmis iyo kuwo kale oo iyagana ku sugnaa deegaanada gobolka isagoona sheegay in ciidamadan itoobiyaanka ee doonaya inay isaga baxaan deegaanadaasi ay dareemayaan halis amni ciidanka etoobiya ee kasoo gudliyay xadka etoobiya soomaaliya meesha la yidhaahdo lagu magacaabo xadudka senaadka la yidhahdo xadudka oo feerfeer sidaa annaga nagu soo gaartay warbixinta ku saabsan ciidamadaas in ay ciidankii gobolka hiiraan ka joogay qaarkood admis ay ahaayeen qaarna ay caawinayaan admista inay guurayaan waktigii oo ka dhammaaday inay ciidamaad galbinayaan ayaa warbixinta nagu soo gaartay waxayna la soo xiriireen maamulada deegaanadana way la hadleen inay waddada inay maraan rabaan ay si amniga ku maraan marka wax kaloo warbixin kama hayn laakiin ciidan badan oo ciidanka awooda inayna nooga sheegay hirshabeelle hadda ka joogay gobolka hiiraan etoobiya maalmaha ugu dambeeyey in waktigoodii u dhammaaday inay guurayaan etoobiya iyo soomaaliya hadda xaaladahooda soo kordhay wax koo qabtaa warbixintaas waan haynay marna haddii ciidankii shalab waa noo yimid in ay baxaayaan kule waa shaqadii a u dhammaatay inay baxaanna waa qasab marka markii la raraayana la gelbinayana waxaa qasaba in ay ammaankooda la adkeeyo oo
warka ka soo yeeray maamulka hirshabeelle ee ku aadan bixitaanka ciidamada etoobiya ay ku wargeliyeen maamulka hirshabeelle wuxuu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay socdeen dhimista ciidamada shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday dalka soomaaliya iyadoona horey ciidamo ka mid ah dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya isaga baxeen fariisimo muhiim ah oo ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolada dalka dowladda itoobiya ayaa ka hadashay hubkii dhankeeda ka yimid ee ay shacabku ku furteen degmada cabudwaaq sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdisamed cabdulaahi dowladda itoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay hubkii badnaa ee dhowaan lagu furtay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduuda kaasoo ku rarnaa gawaari xamuul ah oo ka yimid dhinaca deegaanada dhulka soomaali galbeed ee ku horjira gumaysiga xabashida afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda itoobiya nebiyu tadalla ayaa la hadlay idaacadda afka maraykanka ee v o eda wuxuu sheegay in hubkii cabudwaaq uu yahay mid mas-uuliyaddiisa dusha ka saaran dowladda federaalka iyadana wax laga weydiin karo mar su-aal laga weydiiyey in hubkaas ay dowladda etoobiya ka iibisay dowladda federaalka ama jiho kale wuxuu afhayeenka wasaaradda arrimaha etoobiya diiday inuu wax jawaab ah ka bixiyo su-aashan dhowaan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka waxa ay waraaq u dirtay safaaradaha ay ku leedahay caalamka warqadaas ayaana lagu sheegay in etoobiya ay dalka soomaaliya soo gelisay hub sharci darro ah ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay inay hubkan iyadu leedahay laakiin falanqeeyaasha waxay aaminsan yihiin in hubkan ay ka soo iibsatay dowladda federaalka xukuumadda adisababa waxaana la doonayay in lagu huriyo colaadaha u dhexeeya qabaa'ilka soomaaliyeed shil geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dalka kenya cali aadan ayaa faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helaya shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimashoiyo dhaawac kacaas oo maalintii shalay ka dhacay gudaha dalka kenya shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kuwa xamuulka qaada ah kuwaas oo marayay mid ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan gaari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale kuwaas oo la geeyey xarun caafimaad mid ka mid ah darawallada kaxeynaya ee gawaarida xamuulka ah ee isku dhacay ayaa lasoo warinayaa inuu xakamey waayey gaariga taas oo sababtay inuu kan kale ku dhaco sida ay sheegeen booliska kenya darawallada labada gaari ee shilka gashay ayaa isla goobta ku geeriyooday halka saddex qof oo ka mid ah rakaabka gaariga saarnaa ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan dalka kenya ayaa kaalmaha hore ugu jiro wadamada ugu shilka badan ee qaaradda afrika waxaana sanad walba shilalka ka dhaca dalkan ku nafwaya kumanaan ruux oo kenyaan ah gaadiidleyda isticmaasha qaar ka mid ah wadooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa qaati ka taagan dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka mubaarag cumar ayaa warkaasi soo jeedinaya wadayaasha gaadiidka isticmaala waddada xiriirisa degmooyinka jawhar iyo maadaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa lasoo warinayaa inay wajahayaan dhibaatooyin ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka ciidamada ayaa sii kordhiyey dhaca ay ka geysanayaan waddada xiriirisa labadana degmo iyagoo lacago baad ah weydiinaya noocyada kala duwan ee gaadiidka sidoo kale askartaani ayaa waxay jirdil u geysanayaan gaadiidleyda markii ay ka waayaan amaba ka dhiga adeegaan lacagaha baadda ah ayna mararka qaar dhacda in nafta la dhaafiyo mid ka mid a dadka ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka warbixinaya dhibaatada ka jirta waddada u dhexaysa jawhar iyo mahadaay ee haysata gaadiidleyd iyo guud ahaan dadweynaha isticmaala waddadaas
wadada u dhexayso duhar iyo mahadaay ah waxaa ka jira mid dhibaato ee geysata burcadda magarat marka yani gaadiidka ka baxa juhar oo yani aada mahadaay iyo gaadiidka kasoo baxa mahadaay oo dhinaca juhar soo aadaba waxawaaye dhibaato isku mid ay qabaan niman soo boodo la yidhaahdo burcad ahoo mootooyin wataa wadada gala magarat marka niyow gaadiidkii dadweynihii yani iskala gooshayay yani mahadaay iyo juhar waxay ku qabaan dhibaato aada iyo aad u xoog badan har iyo habeenba waxay dhacaan gaadiidka yani dadkii gaadiidka saaran ee baataan ma garat dil iyo maxay dhahaan iyo dhinac iskugu daraan marka niyow arrintaasaa ka cusub gobolka mar walbana way dhacdaa wax yani oo dhib iyo naadir ma aha wax muuqda waayo gaadiidka ayagoo wadnaha faraha ku haya maraan sida galbihii iyo habeenkii ugu daran ma garat marka arrintaasaa ka jirta gobolka niyow niman burcad ah waayo oo qaarkood wato tariiska dariiska ciidamada dawladda wato oo yani mootooyin wato oo jidka soo galo gaadiidka rasaaseeyo kadibna dhac u geysta ma garat marka gaadiidka xamuulka iyo gaadiidka yar yar yani macadkee mootoyo ee dhaqaana ma laha macnaha dadka yani waxa waaye niyo niman magafayaal eh oo dadka marka ay qabsadaan lacagta e c c da ku jirta kasuurahayo qofka kaashka gaarigii saaran waxay cafihayin lahayn waayo ma garat marka arrintaas anigo ka jirto mahadaa iyo juhar intuu dhexayso wadadaasna waxa waaye dhibaato aada iyo aad u xoogan ay ku qabaan dadweynaha iskalaga goosha mahadaa iyo juhar ma garat ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa la magaca baxay hirshabeelle ayaa dhibaato fara badan ku haya darawallada kaxeeya gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya waddooyinka loo maro magaalada muqdisho iyo gobollada dalka shalay ay ahayd markii laba nin darawal ah oo lagu dilay inta u dhexaysa matabaan iyo tayadaan oo ka wada tirsan gobolka hiiraan kuwaas oo kaxeynayay gaadiidka xamuulka ee ka shaqeeya gobolkaas dibadbaxyo loogu soo horjeedo dhulboob ay dowladda federaalka ku hayso kawaanka malaayga degmada cabdicasiis ayaa ka dhacay magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo gudbinaya
ganacsatadan ka xoogsata kawaanka malayga degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa dhigay banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhulboob ay sheegeen inay dowladda federaalka ku hayso kawaankooda waxay tilmaameen in loo soo diray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo u sheegay inay kawaanka xoog uga saarayaan dhankooda xoogsatada banaanbaxa dhigayay waxay sheegeen inaan xoog looga qaadan karin kawaankooda ayagoo caddeeyey inay difaaci doonaan hantidooda
anaga kawaankeenna onuisgambadey ma fahante in nolol dhis ayaa laiska dhigay kawaankeenna annaga kan xagga ee dhisteen uga hoteelaha ka dhistaan annaga kawaankeenna u baahannahay mana ka baxeeno kawaankeenna xoog in nol ku qaato diyaar mu'niyiin kawaankaanna mana ka baxeeno maantana maxalataayaa saaka laga bilaabo lix sac in laga baxa kawaankaan loo taagan yahay ciidamanaana taagan haddana waxay taagan yihiin xoogaana ii saareenaa kawaankaan usi waa ka horreeyey aadan cadda xataa waa ka horreeyey kawaankaan iskaasho taa leh kawaankaan dowlad ma leh kawaankeenna annaga dhiiggeenna u daadanayno mana ka bixi doonno mana ka bixi doonno welligeenna saana ahaan doonaa hadduu ilaahayatlaa horta koo dhallinyaro kuu soo fakat wax walbaad dareemi kartaa annaga maanta koor idaacad ma soo ag istaagin oo ma soo hor istaagin waxana keena dan waay dan oon lagu dhigi waaye oo ilaa haddana lagu haayo waay haddii madaxweyne ada hataa bixinoysid iyo haddii dad adig ka hoos imaada hadday bixinoyaanbo kolley annaga kawaankiina waa u baahan nahay annaga waa carruura ku korsanaa annagaa ku shaqaysana xoogsataa ku nahay badleeyaa nahay waxaa kuu sheegaynaa wax adiga aad nagu wadid haddii adiga aad madaxweyne naga jooji haddii aan naga joojiyeenin dhallinyaro kuusoo fakat weligeeda la arki jiri kenya ma arkino dhallinyaro waa waaloosa anagana waa waaleena mindi iyo wax leel qaadaa gaanjo askariya inta imaada diloole waxaysan adaana ka jawaabaa bulshada ku dhaqan caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa la kulmaya xadgudubyo kala duwan oo uga imaanaya dowladda federaalka arrintan dhulboobka ahna waa mid ay wajahayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho sida ganacsatada iyo kuwa leh guryaha caadiga ah intaba xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyaa inuu yahay nin faa'iido badan ka sameynaya dhulboobka xargaha goostay oo dowladdiisa ka wada muqdisho wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay laba askari oo kasoo goostay ciidamada dowladda federaalka mar kale iyo mubaarag cumar mubaarak askartaani oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada buuqa qaable ee wilaayada islaamiga hiiraan askartaan isa soo dhiibtay ayaa waxay kasoo goosteen dowladda federaalka waxay ka mid yihiin askarta dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalalka eritrea iyo uganda kuwaas oo maalgelintoodu leedahay imaaraadka askarigii koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed aadan afow waxa uu ka warbixiyey dhibaatooyinka uu ku arkay inta ay tababarka ku jireen bismillaah magacay maxamed aadan hafow sabriya ciidanka meel raayis mee ku goraday muqdisho harada gordom meelasan noo qaaday tababaralsen qaadan er eletrian najey atumiyo koo bilood amala miila erowni mishalka saana miilo meel raayisa buurare aho kuleel ahoona najey meelasian aan rowni atumi koo bilood anaa ka jarni orod iyo meel raayisa gaardigaadi iyo buurtadaa ku dhaado meel raayisa nasiibka meel raayis qof adigu ku dhiim arnaagada doo meel raayisa dhibaatiyo oon iyo rafaad iyo walbadan ka dhimadaan arey adee afartan iyo meel raayis ayaa ku dhimadaan nafgalaan iyo datan dhow ku madoowdeen gaaji iyo rafaad dileen oo banaanka laga duugay iyo jiraan oo habaalgaabla lingodina ma jirto adaa meel raayisa lambadii la sili garayin walka duugi leeda meel raayisa dagaal aysan narershaa meel raayis waljara ku dambeyn si dhammaysan nar meel raayisa madaxda nin kuways aanin sheegtay inanjey dagaalka oo basti galni meel raayisa dad badan meel raayisa murtadiinta oo lagu dhamaayo jiraan meelna way dhaawace iyo waa qaadeen jiraan ku hooreen leh murtadiinta eedeeda linkubadii dhaawana ma qaadan kusiir hooreen marka meel raayisa xaaladii oo saasaaytii sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka badbaaday weerarkii dhabagaalka ahaa ee dabeeqadii sanadkan ka dhacay deegaanka basra ee gobolka shabeellada dhexe ee lagu laayay qaar ka mid a askarta dowladda federaalka waxa uu intaasi ku daray in mar labaad uu ka badbaaday camaliyadii nafhurnimad ahayd ee dhowaan ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidanka hal ururahay jabuutiyaanka asar saagu bahay meel raayisa meel garaha ku dhiyi asar ciidamada hagalayaan meel raayisa meel garaha ku dhiyi marka meel raayisa wali ciidanka gudaha ka jira magaalada ka jira kooyan hal haroodo la rabando wal dhagaa kurmala gudaha layn galay wali dhamadaan dhamadaan wali dhaawaya dhaawayaan sidoo kale askarigii labaad ayaa lagu magacaabaa cadow aadan isaaq waxa uu isna ka waramay hagardaamada ay u maleegeen madaxda dowladda federaalka isagoona lagu sheekiyey in ay dhammaatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaas bismillahi raxmaani raxiim magacay adow yurkaab aadan isaa gelere alikiironya gabadh leeraha bokool leeraayo hudur leeraaya ku qoradi madi hore anikoo alankaabtigahayni kii alankaabtigahay usku nagdi sagaal bilood beembeeng miilininihaay sagaalkii biloodkii oo miili ka jarni maardembamaynaneere goriha qaadadaasan hamaraha ku qaadadaasangananeere diyaari miilinanoo ka qaaday hamarananasheen gaba haranana laleey haranana kaadiibananasheen maarlamaad wayna qaaday hatana tababar kale hatana niin qaadi tababarkii kale gaba wadangaale kambaale laleeninijey yuanda lamangleyin ayaa sida biloodanada dugdaasi hatan urur haleenkiiba maybuatumuy walaasa dugdaaseen gaaladaasi wal an shal fahmawba mahayneb gaala an magaaja madba mafaangneb dugudka la isku gordaan alikin ronya afartii tii afaraad waxaana qaaday hatan harana nageenahninagi shambilooda meeli maangmaangi intointoylen jijiifni maagomaago manki obsanaya maaglen obsaad mee antorte al-shabaab hooba obsadahay masangayna duftirama adag niida kataale maag aan kataalna al-shabaab may bu ahaa wala kudhudhow yoonay wala isin sheegay tanona ni agray wal jarama aha lankiiba meeli fadaha kuta baalaha lamba idisnabadi fadahan jiifahama bua lamba sidi fada wahan hanis dhibay moshimeenta al-shabaab duftirama wal yaraa liiteer ahaan yooba
askartaani ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha lankii bolaalada ee reed warkay dheegi doono marlamaadi mardemb marka kooda dhatyo lankiibu gabakiisuga aan ogayay iskala noolayneen ka jar marahe muslimiinta galantiyo hanis dhiibay halkii dhammaantiisa tankinya dadka meel raayisa foolumadaas meel raayisa ka jiraan dhibaatadaas rafaadkas salaad la-aantas iyo rafaadkas ka jiraan dadka islaamkaas dhiiban leean dadii ka jiro dadii adugu dan fadahayan meel raayisa wal faa'iida ayuu ku diiran malaa walaayad eed iyada hindhoweys eed iyada hindhoweys kamaasanta boqolkii boqol meel raayisa idan maasnyin guulaan rajaa dadkii murtadiinta hadda gorodaan fadahayan dadii ka jiraan ha ku bayanaas dhiiban lea dadka islaamkaas dhiiban dadii haddugu dan fadahayan meel raayisa isku dhaafale meel raayisa areen walfaydil ayuu ku diiraan maleh rafaadiyo meel raayisa salaad la-aan iyo guul la-aan leh meel raayisa hor ku jarta qofka magi ilaahay qobsaa meel salaad isku irin yarta guula diire ku meel raayisa dad dhaahayo dadka shacabka garoon kan jibahay oo dhaahay oo rafaad dadka shacabka meel raayisa taasna dhibaatahay meel raayisa walfaydil isu leeyi ma jirto leh marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalk iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha warkan waxaad ka dhagaysanaysaan raadiyaha alfurqaan ugu dambeyntii ku dhowaad labaatan qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka nebal ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa ku dhintay shilkan diyaaradda taasoo ka baxday dhabaha garoonka burbur xoogan ayaana ka dhashay diyaaraddan ayaa sideed toddoba iyo toban farsamayaqaano ah waxayna ku socotay magaalada bukhaara keliya waxaa ka badbaadiyey wadihii diyaaradda bukhaara ayaa ah magaalo ku taal isla dalka nebal guud ahaanna warkii warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa